wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furtay nidaam cusub oo lagula soconayo waxbarashada tacliinta sare higher education management information system munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda midowda jaamacadaha dalka jaamacadda ummadda hay-adda nira iyo khubro kala duwan wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir ayaa ka waramaya muhiimadda barnaamijkan
runtii farxad weyn ayay noo tahay in maanta tallaabo kale aan qaadno oo aan u qaadno inaan iska war hayno waxa ugu dhib badan ee bulsho ku dhacaa waa inaanay is aqoonin marka innagoo ah bahdii waxbarashada ayaa doonayna inaynu iswada naqaano kulligeen haddii aan isgaranno oo aan isnaqaano waxaa noo fududaan doonto in baahiyadeenna aan ka jawaabno in mushkiladaheenna aan xallin soomaalidu waxay tidhaahdaa laba kala bariday kala warlac marka isuma danqanayaan wey waxaa laga yaabaa adiguna inaad faraxsan tahay qofkii dadkuu xigayna inuu dhibaatada ugu badan uu ku jiro ayaa laga yaabaa maadaama aydan iska warhaynin marka waayadan dee digitalizationka la sameeyey iska warhayntii digital unbay ayay ku jiri kartaa iska warhayntii kaleeto hebel siduu yahay iyo heblaaye siday tahay waa laga soo waa laga soo gudbay marka dadkeenna isku shaqada ah ee wax ka dhexeeyaan inan macluumaadkeenna ay inala joogaan oo aynu gacanta ku hayno hadday noqon lahayd jaamacad hadduu noqon lahaa arday hadduu noqon lahaa macallin iyo heerar kale oo aan rajaynayn inaan hadda aan usii gudubno haddii ilaahay yidhaahdo runtii waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa jaamacadaha jaamacadda ummadda iyo midowda jaamacadaha iyo jaamacadihii iska xilqaamay bilowgii hore ee mashruucan in ay ka qayb qaataan si macluumaadka loo baahan yahay in barnaamijka lagu saleeyo ay u noqoto wax iyaga ka timid ee aanay ahayn uun dad injineero oo meel inta iska galay u arkay waxaan inay fiican yihiin oo sidaas u qoray marka wixii adinka aada dalbateen oo aada u aragteen inuu yahay macluumaadka munaasabka ayuu ku salaysay haddii meelaha qaar ay dhiman yihiinna waxaa jirta fursad ah in waxaas lasii horumariyo anigu detailska barnaamijka iyo tafaasiishiisa oo dhan ayaan fiirsaday wiiggii lasoo dhaafay runtii aada iyo aada bay macluumaad badan oo munaasaba ay ugu jiraan waxaa la isku dayey in uu fududaado oo macluumaad caajis geliya cidda macluumaadka soo buuxinaysa aysan ku jirin macluumaad aan la heli karin ama helitaankeeda uu culays yahay inaanay ku jirin baa la isku dayey intii suuragal ah si waxa asaasiga ee loo helo kadib baa laga yaabaa in waxyaabo kaleeto oo tafaasiil ah marxalado kaleento la helo ama loo baahdo sistamkan cusub ayaa waxa uu fududeyn doonaa la socodka xogta ardayda xogta macalinka sooyaalka waxbarashada ardayda iyo tasdiiqinta shahaadooyinka